bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka madaxdiisa qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo magaalada nairobi kulan kula qaatay madaxweynaha xilka la wareegay ee dalka kenya mister william ruto booliiska soomaaliya oo magaalada muqdisho ku toogtay ruux lagu eedeeyey in uu dil u geystay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya mas-uuliyiin hore oo ka tirsan gobolka hiiraan oo ku biiray howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolkaas munaasabadda ay ku qalin jebinayeen arday ka waxbaratay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda abraar ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya waxa uu kula kulmay madaxweynaha xilka la wareegay dhowaan ee dalka kenya william sami ruto waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu ku wehlinayay kulanka safiirka soomaaliya ee dalka kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan ayaa waxa ay ka wada hadleen labada madaxweyne sidii markaasi loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood iyo iskaashiga ku dhisan saaxiibtinimada iyo deris wanaaga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qeyb galay caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha xilka la wareegay ruto ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu ka rajeynayo hogaanka cusub ee la wareegay dalka kenya inuu sii xoojiyo xiriirka saaxiibtinimo iyo derisnimo ee labada wadan ay wadaagaan booliiska soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku toogtay gelinkii dambe ee maanta nin la sheegay in uu dil iyo dhaawac u geystay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya taliyaha qeybta galbeed ee ciidamada booliiska ayaa warbaahinta dalsan uga warbixiyey
waxay ku guulaysteen ciidanku inay isla asagiiba ay meeshii uu ku dilaayey muwaadinka inay dhigaan oo uu rabay ninkaasi inuu ku dhuumaalaysa dadka shacabka waxaan filayaa inaad arkaysiin inuu hubkiisi dul yaallo oo hubkii uu wax ku dilaayey ayaan gacanta ku haynaa isla asagiina meeshuu yaallaa waxaa ilaahay mahaddiisa inaan maanta ay la kulmeen ciidanka oo roondadoodii maalmoodkooda ku jira in ay la kulmeen dhagarqabahan gadaasheeda yaalla oo dilaya dad qof muwaadinah waxay ku guulaysteen ciidanku inay isla asagiiba ay meeshii uu ku dilaayey muwaadinka inay dhigaan oo uu rabay ninkaasi inuu ku dhuumaalaysa dadka shacabka waa suuqii weydow meesha aan taagannahay oo uu rabay inuu dadka isku dhex qariyo laakiin gacanta ayaan ku soo dhignay oo waxaa la mudnaantiisa ayaa la marsiiyey dilow waxaa kuu dambaynaya dil waxaan filayaa inaad arkaysiin inuu hubkiisi dul yaallo oo hubkii uu wax ku dilaayey ayaan gacanta ku haynaa isla asagiina meeshuu yaallaa wixii dood ka qaba maxkamada ha aadaan
aad ugu adeegato premier
siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka hiiraan ah ayaa waxa ay ku biireen howlgallada ka soconaya qeybo ka mida gobolkaasi ee ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab mustaf cali cadow ayaa kasoo waramay hiiraan
tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada buloburde ee gobolka hiiraan ujeedaday u tageen degmada buloburde ayaa lagu sheegay inay ka qayb qaadanayaan howlgallada ka socda gobolka hiiraan socdaalkooda waxaa ku wehelinaya ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo la sheegay inay isku furi doonaan isu socodka dadka iyo gaadiidka degmooyinka beledweyne iyo bulo burde oo muddo ku dhow toban sannadood go-dan u ahaa dagaalamayaasha al-shabaab guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afax iyo xildhibaan maalig cabdalla waxay sheegeen in deegaano badan laga saaray al-shabaab islamarkaana deegaanada ku harsan gacantooda dhowaan laga saari doono shacabka ku nool degmada buloburde ee gobolka hiiraan ayayna ka dalbadeen inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jira al-shabaab laakiin maanta waa dagaal cadowgaas lagula jiro arxanlaawaha ah oo maalintii dhaweeday wax adogeedeen ka geystay meeshaas ninkii dib isku dhigi lahaayo kaasu ku daymayo maantay jabeen waa la jibiyey waa ka adkaanaynaa waana dagaalamaynaa deegaankaygi aniga xitaa sii koreeya muuqhur iyo dhulkaas war gaar ahaa noo sii yaallo oo insha allahu tacala ka shari doona laakiin kan intayga xigee biyoneef iyo maarata mukaylaiyo waa haddana deegaankaygi waa tagaaya ma ka maqnaanaya waa dhex roogsana shacabkaygii waayo cid iga maxagsan karto waa ilaalinaya dhiiggaygi inaan huraan rabaa inay badbaadaan aan rabaa inay wanaag iyo horumar gaaraan aan rabaa iyo dowladnimo dhulkaygii waa dhulka soomaaliya xuduudiisa inaan soo xirno intuu taas loo qaatay in la ogaado waaye loona dhimanayo hadduu ilaahay idmo soo dhowaada annagu waa nimiday mas-uuliyiin kale waa naga daba socotaa ujeedkuna waxa waaye howlgalka ugu weyn ee jidkaasi dheer ee isku xidha soomaaliya koonfurteeda iyo waqooyigeeda iyo barigeeda in la furo go'doonkii ma jiro waa laga baxay taas niyeysta ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogaan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxaa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan kusii jiri karin ani khaasatan xildhibaan ka matalaan ahay magaaladan saan waxaan raalli ka ahay ma aha laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkaan imaado waajibkii saarnaay aniga aan guto nabadoonka nabadoonka siduu sheegay inaan furimahan tagno anu qorigayga xitaa waa soo qaatay oo igu wallaahi waan soo qaatay xaggaasaan u soconnaa baashaan meel loo kala haro maanta ma jirto waxaa waa jiritaankii ummadda soomaaliyeed ayaa calaama su-aal saaran yahay jiritaankii ummadda soomaaliyeed waxaanu qabiil ma aha dalkeennii iyo calankeennii ayaa calaama su-aal la geliyey marka walaalayaalow waxaan u imaannay inaan idigarab istaagno waxaan u imaannay inaan waajibaadkeennii gudanno uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuhaa uma imaanin waxaan u imaannay inaan ka shaqayno amniga dowladda ciidamada iyo deegaanka dadka shacabka ah beel walba ay yihiin inaan isku xirno ayaan u imaannay beel gaaraan u matalo
muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaa ka socda howlgallo lagula dagaalamaya al-shabaab taasi uu hogaaminayo guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayto cusmaan saraakiil ka tirsan guutada shanaad qaybta toddobiilabaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda oo qayb ka ahaa dagaalka lagula jira al-shabaab mustaf cali cadow dalsan t v beledweyne
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka mareykanka halkaas oo uu uga qeybgeli doono meertada toddoba iyo toddobaatanaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe meertadan oo soconaysa inta u dhexaysa saddex iyo tobanka ilaa iyo toddobiiyo labaatanka bishan ayaa lagaga arinsanayaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darrada horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhallinyarada xaluhelidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wifdigiisa ayaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxa ay hordhigayaan aragtida iyo qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee la xiriirta la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay villa soomaaliya madaxweynuhu waxa uu sidoo kale kulan doceedyo uu la yeelan doonaa madaxda dalalka ka qeybgalaya meertada hogaanka hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee kasoo qeybgalaya meertada toddobiyo toddobaatanaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe si uu u adkeeyo doorka dalka soomaaliya uu ku leeyahay fagaarayaasha caalamka guud ahaan saaxiibayaal warkii caalamka waa naga intaa haddii wararkeennan aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel